Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay maanta kulan muhiim ah oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Maamulka Jubbaland kaasi oo looga hadlayay maamul wanaagga, hufnaanta, iyo xoojinta wada shaqeynta hay'adaha dowliga iyo bulshada rayidka ah. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta, madax ka tirsan qeybaha kala duwan ee maamulka Jubbaland, wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga ah ee taageera Jubbaland, iyo xubno matalayay ururada bulshada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Jubbaland, Mudane Maxamed Weli ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
Waxaan rabnaa marka qorsho horumarin state dowlad goboleed ee wasaarad kasta ay qeyb ku leedahay in la qoro hadhow guruubyaa loo kala fadhiisan doonaa Ee, shaqo waxaan rabnaa marka baaxad leh oo qiimo leh oo mathali karaya hadba wasaaradda marka iyado qofka uu ka socdo in la wada qoro maalan haddaa ka socoto wasaaradda haweenka ama arrimaha gudaha ama guddiga shaqaalaha rayidka ama magac kasta u bixi waxaa la rabaa joogistaada halkan aad joogta ee maanta aad fadhido waa wixii institutionka aad joogta lagu hagi lahaa shanta sano oo soo socoto gundhiga shanta sano oo soo socotana tobanka sano iyo labaatanka sano oo soo socota iyo generation to come bay u noqon doontaa faa'iido waxaan u baahannahay marka maanta ee, juhdigeenna iyo maskaxdeenna iyo maankeenna iyo waxaa nugu jira intaan majuujinno labada gacmood ku qabanno ba waxaa la rabaa in wax qormo oo macno leh inaan awoodda isugu geyno waxaan u malaynayaa socodbarad baan ahayn labadii qorsho kuwaan ka horreeyey waxaa laga yaabaa qiimo ahaan iyo wah- iyo waqtiga la geliyey juhdiga la geliyey inay ka hooseeyaan kan maanta waxaad ogtihiin bilihii lasoo dhaafay habeen iyo maalin in laga wada hadlayo qorshaha horumarinta stateka ama dowlad goboleedka Gudoomiye ku-xigeenka Guddiga Arrimaha Amniga Gudaha Maamulka Jubbaland, Xildhibaan Deeq Isaaq Aadan, ayaa wasaaradaha kula dardaarmay inay si hufan u wada shaqeeyaan.
anigu fokaskayga inaan labadiinna in sii dhexgalaan rabaa waxaan filahayaa last time waxaa jiray projectayaal sida hadda gabadha ay sheegaysay aan laysku qabsanayna na kala badbaadiyay dhahda agaasimada waxaa jiray mashruucyo laysku haystay oo labada wasaaradood oo buuqaq badan ka jiray tribkan waxaan filaynaa insha allahu siday abaaya noo sheegtay inaad wax walbo kala bannaanka kala marsataan adinkoo haddana wax kasta isla leh oo sida la sheegay waxna ay wasaaradaha ka dhexeeyaan waxna ay wasaaradaha sii kala leeyihiin siiba wasaaradda amniga maanta waxaa matalaysaan ee, ciidamadii waxaan ka arkaa booliska keliya booliska keliya ma ahan ciidamada ee, ciidamadii kala duwanaa waxaa matalaysaan ee, stateka ee, waxaad matalaysaan ee, amniga guud ee stateka wasaaradahan iyo dadka bulshada iyo dhammaan baa wada matalaysaan waxaan idinka codsanayaa si khaas ah ee, tiirka dowladnimada waa adinka wixii maanteeto aad ee, nidaamkii iyo systemkii aad fadhiisiisaan waa wax insha allahu shanta sano ama afarta sano soo socdo laguna kala badbaadi doono laguna dhaqmi doono Kulankan ayaa lagu soo gabagabeeyay jawi isfahan iyo wada tashi, iyadoo lagu heshiiyey in la sii adkeeyo wada shaqeynta iyo isdhexgalka hay'adaha kala duwan ee maamulka Jubbaland.